mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka dhowaan laga saaray ururka al-shabaab ayaa waxa ay ku baaqayaan in gargaaro bili-aadanimo lala soo gaaro dadka rayidka ah oo ay sheegeen inay la ildaran yihiin sannado badan oo duruufo adag iyo nolol iyo go'doon isugu jiro ay ku haraysnaayeen xaalado bini-aadanimo ayaa lasoo sheegayaa waxa ayna kaga sii dartay xayiraada al-shabaab ay ku soo rogeen goboladaasi iyo jidadka dadku ay u kala gooshi jireen ee goobahaasi wariyahayaga magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray halkaas dhibaatooyin dhanka bini-aadinimada ayaa ka jira deegaanada shabaab ay ka saareen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ka howlgelayay gobolka bakool deegaano badan ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto caafimaad darro cunayari iyo horumar la-aan dhanka waxbarashada cusmaan cali ciise oo loo yaqaano qoorey kana mid ah ururada bulshada rayidka gobolka bakool ayaa caddeeyay inkastoo dadka shacabka ay kusoo laabteen deegaanadii ay hore uga barakaceen haddana ay jirto dhibaatooyin dhanka bini-aadinimada walaalow meeshaas dhibaato weynaa ka jirto waxaa jiro meesha la yidhaahdo buurdoxon leh meelihii oo caafimaadka goobihi caafimaadka waxaa waa la gubay waxaa gubay nabad nimankii nabaddiidka ahaa waa dhammaantiisa gurigii caafimaadka oo uu lahaa tuulada beeshaasi buurdhoxon la yidhaahdo dab baa lagu shiday guriga maca derbiga waa gubtay wax caafimaad uu ka jira ma laha wax biyo ah oo nadaafadaa ka jirta ma jirto barlabaad waa soo baxnay waxaan aadnay rabgowre markaan tagnay walaalow meel laga barakacay oo muddooyinkan ugu yaraan dhowr bilood oo oon dad degnayn maadaama hadda ay ku soo noqdeen dadkii hooygooda ma fiicno goobihii caafimaadka ma jiro maadaama ay haysteen nimankan al-shabaab ah todoba sano iyo ka badan garsiina oo kale guri oo iskuula ma laha sida rabdhowre iskuulka waa ku yaallaa daaciyad daacatir yar uu baahan yahay ilbaabihii iyo kuraas ugu fadhiista malaha waa macalimiin ma joogaan ilmaha intaasoo sano oo meesha ay haysteen nimanka al-shabaabka weligood looma dhigin xataa meel ay sabuurad ku taalla ma arkaysid maamulka koonfur galbeed ayaa xubno golihiisa wasiirada u diray deegaanada shabaab laga saaray si ay usoo ogaadaan xaaladda nolosha dadka halkaasi ku dhaqan wasiirka maaliyadda koonfur galbeed sheekh xasan ibraahim lugbuur oo hogaaminaya xubnaha maamulka koonfur galbeed uu diray gobolka bakool ayaa v o a u sheegay deegaanada ay tageen inay kusoo arkeen dhibaatooyin kala duwan oo wax kaqabasho u baahan socodkeeniba saas buu ahaaba in aan aragno baahida iyo dhibaatada ummadda ay qabto oo qoladaan ay u geysteen ubus la yidhaahdo ay u geysteen inaan saxabnimo aragno arrintoodii aan derisno wax allaale wixii dhibaata ay qabaanna aanu yani dowladaan usoo gudbino dowladda dhexe iyo tan yani koonfur galbeed baan usoo gudbino markaas ka bacdana aan hay-adaha baab u jeedino samafalka si ummadaan loo looga samafalo oo dhibaatada iyo diiska ay hadda haysato ay ugu baxaan waa gartay dadka markii aada la kulanteen deegaanadaas aad kula kulanteen maxay idin sheegeen waxyaabaha ay u baahan yihiin in haatan laga caawiyo maxaa ka mid a dawo ma lahan biyo nadiife ma lahan waxbarasho ma lahan marka waxay yani aan ku aragnay horta ummadda aaday u dawla jeceshahay waa la beray oo yani bilaaya agtaagneed oo dhuunta qabsatay maahine dad si fiican noo soo dhaweeyey dowladoodii u hambalyaynayo codsanayo ku faraxsan in laga soo gaaro cadaawadaas aada u jecel ayay ahayd marka annagana waxaan u ballan qaadnay inaan la shaqaynayno si dhowaan ula shaqaynayno oo cadaawadaana aan ka dulqaadayno dhinaca kale gobolka gadow waxaa ka socday maalmihii lasoo dhaafay howlgallo lagu furayay wadooyinka gobolka gadow guddoomiyaha cusub gobolka gadow axmed buulle maxamed canjeex ayaa sheegay howlgalka inay wadaan maamulka gobolka gadow iyo ciidamada amisom oo iskaashanaya canjeex wuxuu sharaxayaa wadooyinka gobolka gadow oo ay howlgallada ka bilaabeen iyo ujeedada howlgalladaasi waa howlgallo lagu furaayo jidadka u dhexeeya gobolka degmooyinkiisa laguna hagaajinayo labana safeenahayo kooxihii nabadiidka al-shabaab howlgalkan hadda wuxuu ka socdaa jidka u dhexeeya garbaarey iyo beled xaawo jidka luuq iyo udhexeeya beled xaawo jidka boorgow iyo udhexeeya garbaarey marka laga reebo jidka ceelwaada iyo kambaar dheere intaanayn hadda hawsha way ka socotaa waana wadnaa kooxihiina waa ka saarnay goobihii ku jireen barnaamijka annaga aan wadna gobol ahaan iyo dowlad ahaan iyo dhan kastaba waxa weeye in laga sifeeyo gobolka gado iyo gobolada ku xeeranba al-shabaab in laga saaro oo laga sifeeyo gobolka gado al-shabaab goob kastoo ay ku dhuumanhayaan qorshaha iyagana waxa weye degmooyinka inay iska furmaan oo gaadiidka ku socda wey toddobaadyadii lasoo dhaafay gobolada gedo bakool iyo baay waxaa ka jiray howlgallo shabaab lagula dagaalamayay oo ay wadeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo iskaashanayay waxaana jiray degmooyin iyo deegaano badan oo ay la wareegeen ciidamada iskaashanaya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba